saaka waa berigii markay saacadda ahayd shanta aroornimo ayay weerar kusoo qaadeen bartilmaameed meel u ahayd iyagu marka ay ciidamada amisom qeyb kamid ah ciidamada amisom ah oo kuwa ciidamada ethoopia magaalada la yiraha halgan halka ay ka degnaayeen ayaa weerar lagu soo qaaday marka ay imaadeen afaafka barka ay ka degnaayeen ciidamada ayaa qaraxya baabuur waxyaaba laga soo buuxiyey ayay ayay bilaabeen inay ku qarxiyaan dagaalka marka wuxuu socday saacad iyo bad shanta aroornimo bilowday toddobadii iyo barka uu kusoo afjarmay iyadoo markaa saddex raac ay kusoo dagaaltagahayeen saddex raac ayay kusoo dagaaltageen marka raaca koowaad raaca labaad raaca saddexaad aakhirkii waa la jebiyey waa laga eriyey meesha boqol iyo labaatan askari ayaa kaga dhimatay al-shabaab oo hadda lasoo bandhigahaya ciidamada amisom halkani xamar waxay qaban qaadiyeen warbaahinta in ay localka iyo international kaba diyaarada ku socda lagu qaado oo si cad oo practical waxaan kuu sheegahayo ay usoo arkaan maaha wax kuturkateen maaha waxaan kuu sheega wax dhab ah boqol afar iyo toban qoriyaha qoriga loo yaqaano a k forty seven ayaa laga hayaa oo lasoo bandhigahayaa shan iyo toban qoriyaha loo yaqaano b k m ka toban qoriyaha loo yaqaano qoriga loo yaqaano r b g oo toban xaba ah ama launcher waxaa loo yaqaano afar qori oo nooca motorka qoriga la yihaaho oo afar xaba ah oo nooca loo yaqaano satan iyo laba milomitr toban qori oo qoriga loo yaqaano b tenka toddoba xabo oo aalada la yihaaho radio communicationka isgaarsiinta hal qori oo zoo secretariga loo yaqaano oo lagu gubay mataqaanta barka dagaal ka dhacay qofka afkaafka meesha u ahayd mataqanta ciidamada jianka ahayd hooyigu ahayd iyo baabuurka u horreysay ee walxaha qaraxa kasoo buuxiyeen shiisha bambarka ahaa iyo saddex xabo bistooladood wan garta iyo saddex iyo labaatan boomaqcameed Waan gartay.
boomaqcameed inta waa lasoo bandhigaya waa lahayaa khasaaraha idin soo gaaray waa imisa idinka khasaare macnada lama soo gaarin waana lasoo bandhigayaa hadda ban- bandhigadeeda ayaa ayaa la wadaa lasoo bandhigaya wax macna lama marka dhinaciina wax dhimasho oo haba yaratee dhacday ma jirto a waa lasoo bandhigaya wixi wixii dhankaanaga dhammaan sida hadda loosoo bandhigi doona qoryaha haddan kuu sheegahay iyo iyo midid ayaa laga hay ma jiraan wax maxaabiisa oo al-shabaab oo aad qabateen ha way jirtaa waa lasoo bandhigi doonaa imisa gacanta lagu haya hadda waa lasoo bandhigi doonaa tiradaas hebel hebel kuma dhigi doono laakiin indh- indhihiina iyo dhegihiina lagu- dhegi- indhihiina kusaaki doontaan dhegihiina ku maqli doontaan wa- wa- warbaahinta saaka hadda hadda hadda hadda tegaysa ayaa soo sheegi doonta al-shabaab deegaanka halgan ma wax xera ayay ku leeyihiin halkaas wax xero kuma le magaalada iyo nawaaxideeda laakiin wa wuxuu ahaa qorshahan qorshe aad loo soo qaabeeyey oo aad loo soo casriyeeyey oo loogu talagalay sida eh, loogu galay ciidamada mataqaanta kenyaanka el cadde ama kuwa burundiyaanka ahaa ama kuwa uganda mataqaanta ay general ka degnaayeen marka waxaa loogu talagalay yani sida ay ku fikirayaan maskax garadkooda yani in ay sida ay ku sameeyeen qolooyinka kale ee amsom kamidka ah la wada ogyahay in ay ku- kusoo kusoo kusoo talagaleen aada buu qaadeysanaa yani tirada marka aad fiirisid kubka ay wateen yani diyaar garowgooda dhan kastaba marka eh, dadku isku mid maaha waxa waaye waxa waaye ruuxna waa ka adag ruuxna waa- waa ka adag marka waxaa ka dhac cadaala ka dhacday eh, dhanka buula barday u carareen eh, iyagu marka ah, habaqoodii iyo jabkooda wato sida looga bartay kooxda al-shabaab markay weerarada noocan oo kalea fulinayaan waxay ku fuliyaan tiro yar idinkuna waxaad sheegteen inaad boqol iyo labaatanaad ka disheen marka tirada intaa leeg halkee bay ka timid bay kula tahay tiradu eh, way kusoo talagaleen tiradu oo qiyaastan waxaan qiyaasayna inta udhexeysa shan boqol ilaa kun ay ahayeen in- inta ay kusoo wada tageen marka yacni tiro saldhig yani ciidan uu degan yahay intaa leeg yacni kuma qabsan kartid hadaa tirada hadda aad sheegaysa hadaad qiyaasaysa marka waa wax qorshe loogu soo talagalay oo diyaarsanaa oo ad ad ka garanaysa hataa mataqaanta tirada hubka ay wateen marka wax waa wax lasoo bandhigi doona tan intaa kuu sheegahay waa lasoo bandhigaya warbaahin fara badan ayaa helikobter lagu qaaday iyagaana tviyada iyo raadiyaasha isu- isu isu tagin doona intaa hadaan kuu sheegahay wax ka duwan ma ma ma dhicin